waxaan ka cabanhayaa aniga afhayeenka xoolada islamarkaasna maarata arrimaha deegaanka markaan ahay nin weynaan baar dheereen aan joogay waxaan qabnaa haddaan nahay afhayeenka xoololeyda cabasho aad u ballaaran baan qabnaa cabashadaasi maxaa ka mid ah cabashada markii dhoolabaadex weji baan u kala qaada wejiga koowaad marka aan ku hormaro lacalla waxaan hadda ka hadlayaa oon usoo horumarinhayaa suuqa xoolaha suuqa xoolaha sida loola taqo afar wado yaa soo gasho wadada waa wadada tan maaragta buundada halbowlaha oo weyn oo maaragta soddonkaho adc iyo saadasha wada dhexdeeda ka gelto boqolkiiba toddobaatan ay xoolaha ku imaadaan oo suuq ay ku aadaan midna waa midaan ilaa saakow iyo caanoole iyo baroodinle iyo ilaa meeshii la yidhaahdo ay halkaas ay ka soo gasho waddo weyne waxay ka soo dhacdaa meesha la yidhaahdaa nuuradday ka soo dhacdaa waddana waa waddatan maaragta ka imaada shunqolow ilaa warta dowladda ka imaado iyo waddada dhoobley afartaas wadda ayaa yaa soo gasho afartii waddaba dhib baa ka jira
marka dhibaatooyinka jira maxaa ka mid ah afarta wada hal wada basaa ka furan wadada ka furan baa waxta wadada shinqolow maaragta wiira wiira soo marto labada xero etoobiyaan kasoo dhexdisto halkaas wado basaa ka furan waxaa xiran wadadii weyneed oo saakow jawaarey elbeeto ka imaanaysay oo xawaalcadey kasoo dhacaysay oo xoolaha lagu soo safrinhayay wadadaas ayadaa waa go'an tahay waxaa gooya shacab aan loo meeldayn iyo xaafado iyo magaalada ku fiday baa goyse midda ka imaanayso dhoobley oo dhanka tukadna waa sidoo kale wadadii boqolkiiba toddobaatan xooluhu ay ku imaanahayeen oo meesha la yidhaahdo jaycadaha qaadaysay oo aidcda maraysay oo saasha warmid oo xoolaha badan wadada eedayna way go'an tahay waxaa dhibaato ka taagan tahay meel xoolihii suuqa barxadda suuqa loo maryo yaa dhibaato weyn ka taagan tahay tusaale ahaan baa marka ku siinayaa waxa la wada waa geel waxaa laga keenay diirare waxaa laga keenay faafacduun waxaa laga keenay ceelwaaq buunda ma arag magaalo ma arag dhibkii wadooyink meel uu mara midna ma jiraan nimanka geela gado oo dilaalka xaafaday dhex maraan waxay tagaan barxadda laamaha canshuurta waxay dhex maraan waxay dhex maraan xaafad barxaddii bay tagaan ninkii marka waa dhibaatoonayaa neefkii waa la dilhayaa xoolihii waa la dhibaataynhayaa ul baa ku dhacayso qaar baa fakanhayo dadka dafeetaa ku soo gaaraysa suuquu keenayaa suuquu markuu keeno niman dilaalaa u imaanahaya meeqaad waday meeqaa neefaad waday bile waa nin dhintay waa neef dhintay waa neef la dilay waa neef qayb ka mid ay fakatay waa ninkii haraanta iyo rafaad iyo dhibaato iyo dhafar iyo gaajiya rafaad ka dhergay yuu neef iyo laba iyo wax saasuu keenayaa marka dhibka jiro oo taminkaas waxaa weeye suuqi xoolaha ayaa waxaa loo laayahay meel wada oo loo maro wax ka tashanhaya male dilaal kama tashanhayo maamul magaala jiro kama tirsanhayo xoolihii waa xoole aan magaalo arki jirin wadooyinkoo dhan waa xidhan yihiin dhibaato weyn bay reemiyigu ku qabaan waa tahay cabdulaahi arrinta nooca mardee jirto adinku ma la xiriirteen maamulka degmada si ay arrinta wax uga qabtaan arrintaas ayadaa maamulka aniga hadda kolley odayaal aan ku jiro oo aan u tagnay ma ay jiraan laakiin aniga maxaan joogaa baar dheeraan joogaa ilaa muddo soddon sanoa meel macdaar oo daawooyinkaan gartaa waxaa imaadeen nin faraha ka jajaban waxaa nin lagu gacanta u duuban tahay nin iska dhiban dhafar dishay gaajo dishay xoolihii qaar ay ka fakadeen markuu magaalada ay ku gulaan meelay marayaan way ka fakadeen qaar baa neefkiisi la dilhayaa il baa laga tuurhayaa qiimigiisibaa isdhimaya awooddiisibaa isdhimayo nimanka maamulka magaalada ka ah marka wadooyinkii xooluhu ay ku soo geli jireen ba hal wadaa mogin saddexda kale way xiran yihiin nimanka laamaha canshuurtoo dowladda ay dirsatayna xaafaday dhex maraan ninka dilaalka xaafad buu dhex maraan suuqi barxaddaabuu istaagayaa meeqaad waduu leeyahy muxuu wadhaya waa nin dhintay waa neef la dilay waa neef qayb ka mid a fakatay maamulkii laamaha canshuurtuu iska qaadanhayaa dhibaatadaas ayada ah yaa la qabaa meel alla meel suuqi xoolaha loo maro ayaa la la'ya maamulka asaga ahaana wax ka qabtay ilaa saacdan midna ma hayno dhinaca kale cabashadaada waan dareemayna kolley maamulka degmadana maamulka degmadana way maqli doonaan cabashadaada su-aasha kale jecel inaan ku weydiiyayaa waxay tahay xoolodhaqato fara badan ayaa maalin walba ka tallaabaysa buundada baadhira oo ku wajahan dhinaca jubbada dhex oo kale maxaa isbedela oo xilligan keen in xoolodhaqatadan faraha badan ay halkaa u hayaamaan xoolaha waxaa weye abaaro ilaa afar sana abaaraa jiray hadda haddana midaan kulama sii jirto nimaan weligii daawo ka imaanin oo maaragta xaduudda kenya aan ka imaaninba hadda socda dhib weyn baa ka haysta arrintaas ayada xoogaalnimo badan iyo warbixin badanna waan ka hayaa aniga nimanka waan waraystaa meeshayday imaadaan waraysi baan ka qaataa dhib bay qabaan waxay qabaan nimanka geela waa ka guranyahi way daalan yihiin way baahan yihiin geeli markuu magaalada uu soo galo waxaa le war geela jooji geela jooji war maxaa dhacay lacagtii buundaan linka rabaa meel geel lagu celiya male barxad weeye barxad male meel nafaasa male meel silig baa yaallo meel fuustaa taallo meel waxaa taallo bira shubahoo taaganoo fantiiqyaha yaallo asagii waa baahan yahay waa daalan yahay qaar geela wuu ka maqan yahay baahi baa haysa meel lagu jooje male waxaa kuu soo hartay buundadii waa dallacad magaalo ma arag buundaha shuuligeed mayna arag halkii buundada ilinkeeda ahayd oo fiidda biirta dheer oo dallacadda saarnayd baa calan lagu xidhay calankii dabayl baa babinaysa way qaraacaysaa hashi waxay arkaysaa calankan babanhayo waxay arkaysaa dallacadda waxay arkaysaa webigi geeli ulbaa waxaa looga dhigay raaxada looga qaaday geel waa dhumay dadkii waa haraantiyey dad eenbuu wada sameeyey qaar waa jajabeen qaar maaragta geel indhihii baa laga riday qaar meeshiibuu ku dhintaa waxaa weeye neefku wuxuu arkayaa birtibuu ka cararhayaa wuxuu ka caraya calankan bambanhayo dabaysha qaraacaysuu ku arkaya war calankan meesha ha laga dejiyo oo dadka ha loo fududay ma laha derigaala waxaa la rabaa lacala haddii lacag buunda buunda in la dhiso oo maaragta horumarinta magaalada oo waddooyinka la dhisa way fiican tahay maxaa loo baahan yahay gaala markuu waxaan dhibaatada ay ka baxdo barxadda iyo baruxow iyo dhulka fidsan u baxo wixii buundo laga qidmo in laga qaaday halkaas wey markay meeshaan mar hayaan waxay u baahan yihiin in maarta loo qidmeeyo oo loo ciidmo oo la bixiyaa loo baahan yahay marka dhibkaasi dadka reemiga ayay ku qabaan buundada waa gartay cabdulahi waxaa sheegtay in xoolodhaqatada buundada ka tallaabayso lacaga canshuura laga qaado annagu waxaan ogeyn iyadoo suuqyada xoolaha looga qaado marka lacagtaas canshuurta maadaama magaalada ay ka soconayaan dhismaha buundada kulmaan oo kale manoo xaqiijin kartaa in lacagahaas la bixiyo lacagaha nimanka geela waaba ku qasban yihiinba waxaa la yidhi hashaada buundada ma marayso haddaanna lacagta bixin wuu ku qasban yahay neef suuqa loo leexiyayaa aqribo kale oo sokeeyahoo arrinta maaragta telefon dirsayaa wuu ku qasban yahay laakiin way kala habboon tahay haba bixiyeeno wax dhibaa maaha laakiin meeshii lagu bixinaya waa caggee waxaa loo baahan yahay qofka muslimka markuu geela buundada soo galo kulligood in loo ciidmo qofka waxtar qofkaan geela wado geel horta marka koobaad wuu ka guran yahay marka labaadna wuu daalan yahay marka saddexaadna wuu dhafarsan yahay marka kalena silig baa meesha yaalla marka labaad fuustooyin baa yaalla marka kale biro shubaha yaalla meeshu waa cariiri meel nafisaa ma aha waxaa loo baahan yahay ninkaas tabarrucad buu loo baahan yahay oo geela buundada lagala saaro markuu magaalada ka daba dhammaado weydiista khidmadii kana qaata waa ludiin ogolyahay ka qaata midaas waa sidaas iyada mideeda kale dadka hadda maalmahan wax shakeeya abuureen waxay shakeeya abuureen haddii ilaahay idmo oon koofur tagno oon soo noqono buunda in la dhiso wadooyin la dhiso horumar way fiicantahay haddii aan lacal la soo noqonno aarmaan u imaanaa buundadii oon la dhisin waa su-aal meesha ku jirta fartaana ku godan haddii aan soo noqonno lacag keena inaana la yidhaahdo haddana buundadii oon dhisnayn inaan imaanaan ka baqaynaa baa la yidhi waa suaal sheeg waxaa kaloo su-aaloo dadweynaha xantiisa aan hayaa magaaladan baareer waa magaalo aad u weyn wey bableeshin badan bay leedahay baabuur badan baa soo gasho xoolo noocyo badan baa soo galo diyaaradaa soo dego waxaa weeye magaaladatan waa xudundhaxaad meel waxaa weeye gobolka geda iyo jubbada iyo muqdisho isku xariirsoo dhaqaale aad u tiro badan ka soo galo weeye lacagtaas ayada ah intaba canshuur baa laga qaadaa wadooyin male caafimaad male maaragta masaakiin male dibjir male maaragta curyaamiin male meel ay lacagtaas aadaysa male hadda tusaaleahaan wax yar baan ku tusaaya soomaaliya waxaa layidhi waa gobolaysa ismaamul hoosaad waxaa dowladu lagu noqdaa wixii nin walba uu haysto inuu maaragta canshuurta si fiican u maamulo inuu markaas ayada uu magaalada ku hormariyo caafimaadkeeda waxbarashadeeda wadooyinkeeda agoonteeda maaragta nadaafadeeda inuu inta ayadaa ku nadaamiyaa loo baahan yahay waa meesha ugu daqli badan gobolka geda ayay ka mid tahay markii belxaaw laga reebay meesha ugu daqli badan bay ka mid tahay waa tahay ugu dambeyn cabdulaahi maxaa baaq oo aad jeedinayd waxaa baaqoon joodinhayaa waxaa weeye wadooyinkan xoolaha dhibbay nimanka yaa lagu qabaa saddexda wadaba way xiran yihiin wadada ugu dareed boqolkiiba toddobaatan ay maraan xoolaha gedo ka imaada ay maraan oo soddonkaydu ay dhisiida iyo saadaasha wadeed way xiranta meel la mariya labaadka maandhowta intaa la marinhayay bisha casoo meesha ku taallaarta markii la mariyaa yaa lala laabahayay meesha daraad waxaan arka asoo baaburiska rogaa lagu rogay oo la doonayo guri in laga dhiso nimanka canshuurta qaadaya nimanka dilaalkan xaafadada leeyahay dhex maraan waxaa loo baahan yahay xoolaha aan ku talinaya xoolaha wadooyin in loo furo waxaan kaloo haddanaaan u baahanahay nimankan taabacaysan oo geela ka guran yahay oo korliyaasha dhabarka ku wato oo daalan oo dhafar ka batay oo geeli bar ka maqan yahay oo ciidanxumada hayso oo geela markii meesha imaada jooji kaan lacag geela muxuu leeyahay waa laba boqol laba boqol oo dollar keen waa boqol iyo konton boqol iyo konton keen waa lixdan lixdan dollar keen konton konton keen oo geela meesha iskaga da imaanayo oo siliga gelhayo oo dheebooyinka hirganay ood calanka ugu xirteen birta gowgeeda aad ugu xirteen oo babanaya oo shaclanka babanaya aragto oo dalcaadi aad taasna in wax laga bedela raba jaal ha loo bixiya meel nafisaa waxa loo kaalmeeya dadka markuu magaalada ka baxaan ha la tuuro intaanan kaa rabnaa buuntan ku dhisayna ha la yidhaahdo waxayse ka daardaarwelinayaan hadday geelasha soo noqdaan oo buundadaanoo la dhisin ay imaadaan haddana in la yidhaahdo lacagkeen waa arrinta laga dardaarweynayo arrintaasaan marka yaan maaragta saasaan ku talinaya arrintaan iyada in wax laga bedelo aad baa umahadsanta